إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan sargaal ka tirsan maamulka jubbaland ayaa qarax lagula beegsaday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose meydadka dhallinyaro soomaali ah ayaa laga helay xeebta magaalada mombaasa ee dalka kenya machad ay wax ku baran doonaan ku dhowaad boqol haween ah oo loogu talagalay inay arrimaha dacwada ka shaqeeyaan ayaa laga furay gobolka shabeellaha hoose isku soo bax looga soo horjeeda dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhacay magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose gabar aad u yar ayaa lagu kufsaday xaafad ka mida magaalada muqdisho dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka hadlay halista ka imaan karta daawooyinka had iyo goor lagu duro xoolaha shakhsiyaad ku howlanaa fulinta weerar ka dhaca faransiiska ayaa lagu qabtay gudaha waddankaas
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna kusoo dhowaaday isagoo dhammaystiran sargaal ka tirsan maamulka jubbaland ayaa qarax lagula beegsaday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose qaraxan ayaa waxa uu dhacay saaka waxaana lala beegsaday sargaal ka tirsanaa maamulka jubbaland sargaalka ayaa waxa uu si gaar ah kaga tirsanaa hay-adda nabad sugidda ee jubbaland iyadoona magaciisa lagu soo gaabiyey ismaaciil ilaa iyo hadda ma aanan helin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan qaraxan meydadka dhalinyaro soomaali ah ayaa laga helay xeebta magaalada mombaasa ee dalka kenya haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinta warkaas soo jeedinaya wararka naga soo gaaraya magaalada mombasa ee dalka kenya ayaa waxay sheegayaan in xeebta magaaladaas laga helay meydadka laba wiil oo dhallinyaro soomaali ah kuwaas oo ay baddu qaaday xilli ay ku dabaalanayeen farqanimadii maanta waxaa xeebta magaalada mombasa laga helay meydadka laba wiil oo dhallinyaro ah kuwaas oo ay shala galinkii dambe baddu qaaday marka laga yimaado labadan wiil ee soomaalida ah ee meydadkooda la helay waxay sidoo kale dad goobjoogayaala sheegeen in la la-yahay qof saddexaad oo la socday soomaalida ku nool magaalada mombasa ee dalka kenya ayaa maanta hadal haya dhacdadan iyagoona meydadka wiilashaan la dhigay isbitaal ku yaala magaalada meydka ruuxa saddexaad oo loo badinayo inuu badda ku maqan yahay ayaa baadigoob loogu jiraa iyadoona mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee halkaa ku geeriyootay oo ka shaqaynayay mid ka mid a shirkadaha ganacsiga ee ku yaala magaalada mombasa maxad ay wax ku baran doonaan ku dhowaad boqol haween ah oo loogu talagalay inay arrimaha dacwada ka shaqeeyaan ayaa laga furay gobolka shabeellaha hoose warbixin ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan waxaa magaalada kuwiinbarow ee gobolka shabeellada hoose ka dhacay xaflad lagu dahafurayey macadka safiya binti cabdimudalib licidaadi mucalimaad kaas oo ay wax ku baran doonaan haweenka loogu talagalay inay mucalimaad noqdaan amaba ay dadka dacwada gaarsiiyaan sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka oo kelimad ka jeediyey furitaanka macadka ayaa waxa uu ka warramay fadliga uu leeyahay barashada cilmiga marka fadliga ay leedahay dalabulcilmi sharci wax la soo koobi kara ma aha waqtigan yarna laguma soo koobi karo xadiiska hadda aan tilmaanay baa ka mid ah xadiiska kale ee man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi dariiqan ila aljanna oo muslim uu wariyey abi hurayrata xadiiskiisii baa ka mid ah qofka waddo mara waddadaasoo uu cilmi ku dalbayo ilaahay wuxuu u sahlaa dariiq ama waddo jannada uu ku galayo maxaa yele cilmigu qofka wuxuu ku xirayaa allah subxana wa tacaala waa dariiqu uu addoonku qaadi lahaa ilaa rabbihi subxaanahu wa tacaala sidoo kale sheekh faarax ayaa kula dardaarmay haweenka mucalimaadka laga rabo inay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga ah marka ilaahayda marakeeyo ha lagu dadaalo gaar ahaan dumarku dadka ugu fudud ama ugu halissan weeye shubahaadka in lagu furo qofka haddii shubho lagu furo uunan wuxuu kaga jawaabo cilmiga aqoonin waa ku saamaoobaya culamaa usuuba buuxa wax khariban oo jihaadka ka fadhiistay oo jihaadkii tashwiihinaya sumcaddiisii ayaa jira oo adigii bay masale kugu qalloocinayaan haddaadan adigu marka xaqiiqadii iyo xaqii sida saxda u aqoonin adigii baa ku saamoobaya markaasaad su-aale un weydiin weligaaba saasaa hadda la yidhi culamaa sidaa dhahayse marka qofku inuu intuu cilmigii barto gacmihiisa uga haqabeelo ayaa la iska doonayaa dumarkana da- dadka ugu dambayntii afhayeenka nuqabada gobolka shabeellada hoose suldaan maxamed miyow abuukar oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan furitaanka macadka isagoona walaayada ugu mahadceliyey juhdiga ballaaran ee ay ku bixinayaan waxbarashada diinta islaamka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waa soo dhoweynaynaa ilaahay oo aan badan ugu mahadcelinaynaa oo na tusay maanta gabdho intaan la eeg sideetameeya ah oo hadirtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisii iyo sunnaha nabigeena calayhi salaatu wasalaam inay barteen ee cilmiga culuntiisii kala duwan oo hadirtaana diyaar u ah inay macallimiin noqdaan oo ardaydii wax sii gaarsiiyaan oo maanta ilaahay baan wax badan ugu mahadcelinaynaa uma waxaan ugu mahadcelinaynaa maktubu dacwa gobolka shabeellada hoose iyo kan degmada dadaalka badan iyo juhdiga hadda ay sameeyeen oo hadartaana ay sii fadhiyaan weli intii macnaha maxay ardayda soo waxbareen haddana ayna ka sii harin inay diyaar u sii yihiin ama macnaha macallimiinta waxay barteen oo gabdhaheenaan ah inay sii usii gudbin lahaayeen oo kuwa gabdhaha kaloo walaalahood ay gaarsiin lahaayeen marka taasna wax badan ayaan ku faraxsannahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii dadka muslimiinta ah ay u fahmi lahaayeen diintooda islaamka uguna dhaqmi lahaayeen isku soo bax looga soo horjeeda dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhacay magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose zakariya cumar ayaa inoo faahfaahinaya
dadweynahan oo mudaaharaad ka dhigaya gudaha degmada baraawe ee shabeellaha hoose ayaa waxa ay ka cabanayaan maamulka koonfur galbeed ee ku daaban xabashida etoobiya iyadoona waxyaabaha ay ka tirsanayaan ay ka mid tahay in maamulka koonfur galbeed uu halkaasi doonayo inuu ka soo dhiso golo deegaan waxaana dadweynahan ay si cod dheer ugu dhawaaqayeen ma doonayna golo deegaan iyagoona sheegay in dibadbaxyadan ay sii wadi doonaan inta ay cabashadooda taagan tahay
waxaan ku cabiraynaa bannaanbaxa maanta socdo horan waa u iclaaminay hadda kadibna waa iclaami doona mana joogsi doono mana joogsi doono ilaa wax laga qabto danta aan ma aragta ku soconno hadafka aan leenna waxaa ka mid eh gola deegaan ma rabno waxa digninaa siinaynaa hay-adaha ku shaqa leh ha naga joojiyaan ma rabno cusurunimo ma rabno qabyaalad ma rabno dagaal sokeey ma rabno doorasha meeshaan ka dhaci mayso fitna lagu wadaa fitnada ha nagala joojiya haddaan nagala- fitnada laga jooji waayo meesha meel kasi xunay tegaysaa digniin horaa u bixinni haddana mar lamaadaan bixeenna mar saddexaadna mudaaharaan ku- haddana ku celi doonaa waa ku celi dibadbaxan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose uu booqasho ku tagay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen gabar aada u yar ayaa lagu kufsaday xaafad ka mida magaalada muqdisho mar kale iyo cali aadan dhacdadan oo ay aada ugu murugoodeen dadka ku dhaqan degmada yaakshiid gaar ahaan xaafadda miisaanka dhuxusha ayaa ka dhacday toddobaadkii lasoo dhaafay rag ka kooban saddex oo u muuqda kuwo qandaraas ka soo qaatay hay-adaha faafiya waxa looga yeero jandarka iyo dhaqan xumada ayaa waxay kufsadeen gabar yar oo saddex sano jir ah falka kufsiga ayaa ka dhacay meel u dhow guriga reerka waxaa arrintaas xaqiijiyey aabbaha dhalay gabadha oo codsaday inaan magaciisa la shaacinin saddex sano Eh, degmada yakshiid we haya xaafadda miisaanka wallahi xaaf- caafimaadkeeda hadda waa iska xanuunsada daawooyin oo soo kordhay waa maarta daawooyinkaan sii haynaa kollay isbitaalkana ha la soo celiyay dheheen saddex jir waa saddex jir wax bir ugu waa la soo qabtay waa xariyin saddexdooda waa xariyin gabadha yar ee la kufsaday ayaa hadda la daweynayaa mana aha dhacdadii ugu horreysay ee ka dhacda magaalada muqdisho kufsayada noocan ah ayaa waxaa qayb ka ah ciidamada dowladda federaalka waxaana kiisaska ugu caansan ka mid ah kufsigii ay askarta dowladda federaalka sanad ka hor ka geysteen degmada cabdilcasiis una geysteen wiil yar dastuurka dowladda federaalka u qoran dembi sidaas u weyn uma arko falalka noocan ah qofkii ku dhacana muddo kooban ayaa la xiraa kadibna waa la sii daayaa taas ayaa ugu wacan inay soo laalaabato kufsiyada noocan ah dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka hadlay halista ka imaan karta daawooyinka had iyo goor lagu duro xoolaha sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo mahad cubayd doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka qaybgelaya barnaamijka badqabka cuntada qeybtiisa sagaalaad ayaa ka hadlay dawooyinka xoolaha la siiyo iyo dhibaatada laga dhaxlo xoolaheena in lagu dadaalo waxyaabahan laga daba wado ee cirbadaha iyo daawooyinkan laga daba wado in laga ilaaliyo inay sii badiyaan dhib mooyaane wax ma saadi karaan xooluhu waa inay lahaadaan meelo ay daaqaan meelahaas daaqa waa in laga ilaaliyo inay ku dhashaan bahalada xoolaha cuno sida shirinta oo kaleeto ee bahalkan layihahdo qaniinka ah oo kaleeto in laga ilaaliyo waa xoolaheena marka maanta oo dhan xooli waxaa laga dawadaa daawa laga dawadaa mar afka waxaa laga siinayaa mar uu neefku xule waaba dhintuu ku leeyahay waa si asaga gacantiisa ku dilayo digtoorka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay halis ka imaan karto dawooyinka sida joogtada ah loo siiyo xoolaha ah iyadoo aysan aqoon jirin dhanka kalena xooluhu aysan u baahnayn xooluhu marka jirkooda uu caafimaad qaba ayagay isdifaacayaan way isdifaacayaan cudurkan way ka fiicnaanayaan laakiin xoolaha haddii la baro markii qandhayar lagu arkaba in cirbado lagu shubo xoolihii waxbay difaacooda yaraanay kow waa mid labaad midda labaad waxaa suntaas xoolaha jirka bini'aadinka usoo gudbaysa haddana neefka waa la lisanaya caanaa laga cabaya caanahaas waxay gudbaysaa wareegay gelaysaa waa la cabaya caruurtii cabayso dadkii cabi waa soo gudbaysaa jirkaada soo gelaysaa waa marka saddexaad oo taas ka sii halista badan waxay tahay qadarkii daawadan loogu talagalay maba la yaqaanaba waxaa laga yaaba maanta neefka inay ku filnaan lahayd hal cirbadoo lagu dhufto waxaa laga yaaba usbuuc in cirbado lagu dhufaha laga yaabaa oo jirkiis dhan la baabiha laga yaabaa waxaa jiro dawooyin la siiyo xoolaha ah balse laga doonayo inuu neefku cayilo digtoorka ayaana sheegayay in dawooyinkaas laga dhaxlo cudurro uu ka mid yahay kansarka cirbada lagu naxi waa jiraan naaxintaas maxay keenaysaa hormonskay kicinayaan hormonska hadday kacaan jirooyin badana ka imaanaya kansarka lagu sheegaya badanaa ku dhasho ama haweenka rixmkooda ku dhasho ama dadka biniaadam ku dhasho inta badan wuxuu ku meelaa hormoniskaas oo la kiciyo oo si qal loo ismaali keenaysaa marka caafimaad uma fiicno xoolaha in laga daayaa fiican in caafimaadku laga fikiraa fiican xoolodhaqatada soomaalida ayaa had iyo goor soo iibsada dawooyin aysan aqoon u lahayn kuwaasoo dhib fara badan u geysta dadka iyo xoolaha halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina shakhsiyaad ku howlanaa fulinta weerare ka dhaca faransiiska ayaa lagu qabtay gudaha wadankaas ciidamada ammaanka ee dalka faransiiska ayaa gacanta ku dhigay ugu yaraan afar ruux oo lagu eedeeyey inay qorsheynayaan fulinta silsilado howlgallo ah oo ka dhaca gudaha dalka faransiiska dadkan gacanta lagu dhigay ayaa waxaa la sheegay inay taabacsan yihiin axsaabta midigta fog ee xagjirhka ah aadna uga soo horjeeda siyaasadaha madaxda wadamada reer galbeedka sida uu sheegay garsooraha maxkamad qaabilsan arrimaha waxaa loogu yeero argagixisada waxay raggan qorsheynayeen inay weeraro dhiig badan ku daata ay ku qaadaan xarumo ay ka mid tahay goobaha lagu bixiyo tallaalka cudurka coronavirus hoteelle ay xaflado waaweyn ka dhacaan iyo sidoo kale inay si gaar ah u beegsadaan shakhsiyaad ay wariyayaal ka mid yihiin warbaahinta qaar waxay tilmaameen in laba ka mid a shakhsiyaadkan gacanta lagu dhigay ay horey uga tirsanaayeen ciidamada dalka faransiiska taasoo ka dhigan inay aqoon wanaagsan u leeyihiin arrimaha hubka iyo adeegsigiisaba waxaa sidoo kale lagu eedeeyey afartan ruux inay afduubteen gabarh sideed sano jir ah taasoo la afduubtay bishii abriil ee sanadkan faransiiska ayaa wajahaya mowjado culaysyo gudaha iyo dibadda ah waxaana madaxweynaha qariska xornimada ku caanbaxay ee macron uu maalinba maalinta xigta lugaha la sii gelayaa dhibaato hor leh warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa